لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون suuratu fusilat ayuu darsigani ka bilaabanaya waa suurad maki ah oo ka mid ah qur-aankii soo degay nebiga hijradiisa ka hor salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mawduuceedu waa mawduucaadkii ay ka hadli jireen suuradaha la midka ah oo usuusha iyo tawxiidka iyo ummadihii hore iyo rusushoodii wixii dhex maray iyo aakhare iyo mabaadi'da waaweyn ayay ka hadlaysaa ama ay ku saabsantahay waxay ka mid tahay suuradaha lagu bilaabay xuruufta muqatacada ah xuruufta gogo-an oo aan soo sheegnay kulligeed tafsiirka la marinayo inay tahay in la yidhaahdo ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala ujeeddada iyo dantuu ka leeyahay waa intaa lagaga hadho xamiim allahu aclam bimuraadihi bidalika ilaahay baa garanaya subxana wa tacaala macnaheeda kelimadaas kelimo noqodii carabiga lagu yaqaanayna maaha ee qur-aanku kusoo degay qur-aanku kelimo uu fasirayna ma aha kelimo xadiidkuu fasiray oo nebigu fasirayna ma aha cilmigeeda in ilaahay loo daayo way marka laga gaabsado tanziilun haadaa kani tanziilun soo dejin wey oo min alraxmaani allaha naxariista badan xaggiisa ka ahaatay allaha naxariista guud leh alraxiimi midda gaadhkaana leh kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo fusilad la kala bixbixiyey aayaatuhu aayadihiisa la kala bixbixiyey qur-aanan xaal uu qur-aan yahay ayaa aayadihiisa la kala bixbixiyey qur-aankaasoo carabiyan carabi loo nisbeeyey qur-aankaasoo liqowmin qowm u sugnaaday qowmkaasoo yaclamuuna wax garanaya qur-aankaasoo bashiiran mid bishaaraynaya ah wa nadiiran iyo mid digaya fa acrada wuu jeedsaday akharuhum badankood way jeedsadeen oo fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaano maqal qaadasho iyo intifaacidi ku jirto ma maqlayaan wa qaaluu waxayna yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadanadu fii akinatin daboollo dhexdooday ku jiraan mimaa shay xaggii bay daboollo kaga sugan yihiin tadcuunaa aada noogu yeedhayso ilayhi xaggiisa wa fii aadaaninaa dhagahanaga dhexdoodana waxaa ahaaday waqrun maqal culays culays baa ku saaran wa min bayninaa dhexdanada iyo wa baynika dhexdaadana xijaabun astur baa ahaaday aniy anagiyo adigana xijaab baa inoo dhexeeya facmal marka camal fal sidaadaas ku soco oo ku camal faloo wado inanaa anaguna caamiluuna kuwa camal falayaanu nahay qur-aanka ayaa laga bilaabay in laga hadlo sidaan usoo baranayba suuradaha ku bilowda xuruufta noocan oo kale ah inta badan qur-aanka ku xiga oo laga hadlaa sidaas daraaddeed baa culimada tafsiirka in badan oo kamid a waxay leeyihiin waxaa xuruuftan loogu bilowday xikmadda ku jirta waxa weeye in la tilmaamo qur-aanku inuu yahay mucjis uuna khalqigu la imaan karin isagoo kale saas daraaddeed baa waxaa lagu bilaabay xaraf ama laba xaraf ama saddex xaraf ama ka badan oo macnihiisii aynan garanayn kadib baa qur-aankii laga hadlay macnaheedu waxa weeyaan qur-aankani isagoo kale lama imaan kartaana xagga ilahay buu ka soo degay qur-aankani marka waa soo dejin xaggee laga soo deji allaha naxariista leh alraxmaan waalraxiim waa laba magac oo ilahay magacyadiisa ka mid a subxaana wa tacaala sifatu araxma ayayna xambaarsan yihiin oo macnaha alraxmaan sida ay culimo badan leeyihiin waxa weeyaan naxariista guud ee khalqiga intooda xun iyo intooda fiicanba ay haystaan allaha bixiye wey subxana watacaala yuu ku tilmaamay arraxiimi midda gaarka ahee dadka wan wanaagsanaya ahluliimaanka khaaska ku ana taana ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa bixiya alraxmaani araxiimi waxaa kaloo dhihi karaa waa in sida ibnu kathiir iyo alwaya soo rajaxay alraxmaan in la yidhaahdo waa sifatu daat bay tilmaamaysaa yacni naxariista ku tilmaanaa alraxiimina waa sifatu ficlin bay tilmaamaysaayo khalqigiisana u naxariisanaya yacni waana ku tilmaamay waa sifatiisa haddana waa sifo mutacadi ahoo khalqigiisa gaadho ugu naxariisto allaha naxariista ballaadhan bixiya kuna tilmaaman kaas buu xaggiisu qur-aanku ka soo degay maxay ishaaraysaa marka waxay ishaaraysaa qur-aanka soo dejintiisu inay naxariis ahayd qur-aankan soo dejintiisa naxariis ilaahay khalqigiisa uu naxariisto tii ugu weyneyd wey saas maana kitaabkaasi waa mid la kala dhigdhiga wey oo aayadihiisa la kala bixbixiyey yacni la kala la faahfaahiyey wey maanaa aayadihiisu lafdi ahaan way kala baxbaxsan yihiinoo waa adiga arkaya aayad walba aayadda ku xigta waxaa u dhexeeya faasil baa udhexeeya waa kala baxsan yihin xagga macno ahaanna waa la kala dhigdhigay oo waa la cadeeyey oo wax isku dhex jira maha fusilat aayaatuhu yacni axkaamtiisa iyo macaanida uu ka hadlayay iyo waxyaalaha uu jidaynayay iyo wax isku dhex jira ma aha oon la fahmi karin waa wax cad wey macnaha qur-aankaasi sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala kusoo dejiyey isagoo xaalo uu yahay yacni qur-aan carabi loo aaneeyey waa luqada uu kusoo degay oo luqa carabiya macnaha qur-aankaasi yaa ka faa-iideysanaya liqawmin yaclamuuna dad wax garanaya dad aqoon leh oo inay wax gartaan diyaar u ah dadkaas ayuu u sugnaaday oo iyaga ka faa-iideysanaya qur-aanka tilmaamihiisa waxaa ka mid a waa bishaareeye ciddii raacdoo rumaysa oo ku dhaqan tahay janno iyo naxariis ilaahay buu u xambaarsanyay inuu u bishaareeyo ciddii khilaafto oo diidana cadaab ilaahay iyo ciqaabtiisuu uga digayaay waa nadiir sidaa markuu ilaahay u tilmaamay wax yacni kitaabka qiimaha badan ee naxariistiisa uu soo dejiya tilmaamaha leh gaaladii mowqif bay ka istaageen fa acrada akharuhum fahum laa yasmacuun intooda badan waa ka jeedsadeen rumayntiisa barashadiisa ku dhaqankiisa ma maqlayaan fahum laa yasmacuuna macnaheedu waxa weeyaan ma dhagaysanayaan samaacaana waxaa laga wadaa maqalkii ay uu la socday aqbalid iyo ku intifaacid dhegta inuu kaga dhacdhaco waa laga yaabaa laakiin maqal intay u qasteen ay ku intifaacayaanoo inay ay tadaburayaan oo inay fahmaan oo ku dhaqmaan ay ugu talagaleen ma maqlayaan bal iskaba dhaafe waxayba leeyihiin macangadnimadooda nebiga waxay ku yidhahdeen quluub tannadu way daboolanta quluub tannada daboollaa saaran waxaad noogu yeedhayso quluubtannadu waa ka daboolanta meel ay ka gasho waxaad sheegaysaay irid uma furna qalbi xidhan miyaa wax gelaya maya quluubtannadu waa xidhanta waxaad noogu yeedhayso waa ka xidhanta dhagahanagana culays baa saaran oo maqal culays baa ahaaday adiya annagana xijaab baa inoo dhexeeya iyo astur sidaas daraaddeed taada wado annaguna taadnadaan wadanaynaa bal meesha ka istaagaan fiir maqalkiisa keliya hadday ka tegi lahayn xataa arrintu waa dhaami lahayd sida laakiin waxay istaageen meel la istaago meeshay ugu fogeyd bay istaageen niman marka diyaaru a ma aha naxariista ilaahay subxaana wa tacaala qiimaha badan ayay sidaa uga qadeenoo ay garab mareen macna xaamiim tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejinta haadaa kani tanziilun soo dejin wey qur-aanku waa soo dejin oo min araxmaan soo dejin weeye min alraxmaani allaha naxariista ku tilmaaman oo ku sifaysan naxariista ballaadhan xaggiisa laga soo dejiyey alraxiimi khalqigiisana u naxariista oo naxariistiisu ay khalqiga gaadho kitaabun hada kani kitaabun wey tanziilun soo dejin wey kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo fusilad la kala bixbixiyey aayaatuhu aayadihiisa la kala bixbixiyey lafdigooda iyo macnahoodaba qur-aanan xaal oo qur-aan yahay baa la kala bixbixiyey qur-aankaasoo carabiyan carabi loo nisbeeyo loo aaneeyey luqada carabiga loo aaneeyo luqadaa kusoo dhegama mana liqawmin qur-aankaasoo liqawmin qowm u sugnaaday qowmkaasoo yaclamuuna garanayo inay wax gartaan diyaaru ah bashiiran qur-aankaasoo bishaareeya oo ciddii raacda janno ilaahay iyo naxariista ugu bishaaraynay wa nadiiran iyo diga ah oo ciddii diidda oo khilaafta uga digaya ilaahay cadaabkiisa iyo cadabiisa uga digay fa acrada markaasay jeesadeen akharuhum badankood oo fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan samaaca qabuulin waintifaacin maqal ay wax ku qaataan oy ku aqbalaan oy macnaha ku intifaacaan ma maqlayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadanadu fii akinatin daboollo dhexdood bay ku sugan yihin mimaa shay xaggii bay daboolka daboolla kaga sugan yihiin tadcuuna aad noogu yeedhayso ilayhi xaggiisa wa fii aadaaninaa dhagahanaga dhexdoodana waxaa ahaaday waqrun maqal culays yacni culays baa saaran maqalka u diidan wa min baynina wa baynika adigiiyo annaga dhexdeennana waxaa ahaaday xijaabun astur baa ahaaday shay ina kala astura derbi baa inoo dhexeeyo yacni waana kala fognahay oo isma arkayno sidaa ay tahay haddana dhaga culays baan qabnaa quluubtanadiina waa xidhan tahay waxaad sheegaysa seen lagu qaadan way yacni mar rabna way macana facmal marka camal falow adigu taada wado inanaa anaguna caamiluuna kuwa camal fali baanunoo taanadaanu wadanayna sidaadaa ku camalfal anaguna sidanadaan ku camalfalayna aan isnabadgelina way macana taada wado anaguna taanadaan wadanayn qul waxaa dhahda nabi maxamedow inamaa ana anigu basharun bashar un baan ahay bini aadan baan ahay milukum oo idinkoo kale ah yuuxaa waxaa la ii waxyoon ilaya aniga waxaa la ii waxyoon annamaa ilaahukum macbuudkiinu ilaahun inuu macbuud yahay waaxidun oo mid ah midka cibaadada leh ee aada caabudaysaane cibaadadiina xaq u leh waa hal mid laba maaha ee fastaqiimuu toosa ilayhi isaga xaggiisa u toosnaada wastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista waweylun halaag lilmushrikiina kuwa alla wax la wadaajiyo u sugnaa aladiina kuwaasoo laa yu'tuuna aan siinin azakaata dahirnaanta dahirnaanta inay dahirnaadaan ma bixiyaan oo lama yimaadaan oo wahum iyagu bilaakhirati aakharana hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya oo diidan ah aakharana diidan oo kuwa ku kufriya ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa usugnaaday ajrun ajir baa usugnaaday ajirkaasoo hayru mamnuunin ku la goynaya keyrkii ah yani aan la goynayninoo weligii soconayo oo jiraya mana hadday yidhaahdeen waxba kaa qaadan mayno kaana yeeli mayno waxaad ku tidhahdaa warnimo yahu anugu bani aadam idinkoo kala abaanah malagna ma ihi wax kalena ma ihi bashar idinkoo kala abaanah xagga basharnimada waxaan idinla dheerahay yuuxaa ilaya waa la ii waxyoodaa xagga ilaahay baa war iiga yimaadaayo wax la iiga sheegaa waxa la ii waxyoonayo mabda aan idinla iminna waxa weeye cidda cibaadada cibaadadiina leh ee gar u leh in la caabudaaye waa mid keliya waa allah subxana watacaala cid kaloo la caabudaayo ma jirto asnaamtan iyo dhagaxyaantan iyo khalqigan aad ku mashquulsantihiin cibaadadooda gardarro wey kaa keliya taa cibaadada iskale mabda aasaan wataa sida kale bashar baan u ahay oo bini aadan idinkoo kala abaan ah mar hadday sidaa tahay fastaqiimuu ilayhi allahaa keligii cibaadada iska leh isaga u toosa toosa oo jidkiisa ku toosa oo cibaadadiisa ku toosa tawxiidka ku toosa oo keligii caabuda akhlaaqduu jecel yahay ku toosa yani jidka uu rabo ku toosa sidaasuu leeyay wastakfiruuhu baa laga dambaysiiyey sida uu leeyahay ibnu rajab caleyh raxmatullah yani fastaqiimuu ilayhi wastakfiruuhu macnaheedu waxa weeye toosnaada laakiin bini aadam baa tahaye inaad khaldami mashaki baa ku jira haddaad khaldamtana fastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista isku dadaal inaad sidii lagaa rabay aada buuxiso laakiin ma buuxin kartid maro badan baad khaldamaysaayo il duufaysaayoo lugtu kula fakanaysaayooad macaasida gelaysaa sidaas daraaddeed wixii kaa dhacayna yacni waxaad ku saxdaa ood ku tirtaa ilaahay inaad weydiisato inuu kuu dhaafo toos oo hagaag labadaa xaalo u dhexee maraad hagaagsan tahay iyo mar khalad kaa dhacay aad ka soo noqonaysood ilaahay weydiisanayso inuu kuu dhaafo wa weylun lilmushrikiina kuwa tawxiidka ka tegay oo alle iyo khalqigiisa wax wadaajiyay kuwaasa halaagga iska leh tilmaantoodu maxay dhahay alladiina laa yu'tuuna zakata zakada meeshan baa laysku khilaafsanya maadaama suuraddu ay tahay suura makiya zakada waxaad tidhaahdaa wax kasta oo nafta bini aadamku ku dahiranto ayaa laga wadaa oo zakaatu lamwaal iyo zakaatu alabdaan baa kala jirta jirku zaku leeyahy xooluhuna zakay leeyahy xoolaha zakadoodu waa inta laga bixiyo jirka zakadiisuna waa shayga uu ku daahir noqdo oo ku wanaagsanaado oo ku fiicnaado wey oo waxaa ugu horeeya tawxiidka iyo iimaanka daacaadkoo lagu dadaalo iyo macaasido laga fogaano zakada hadda meesha laga hadlayo middaa iyadaa wey saas daraaddeed mufasiriinta salafku waxay ku fasirayaan laa ilaha ila allahu bay ku fasirayaan lianna laa ilaha ila allah iyo tawxiidka ayaa aslu zaka ah yani bahirnaanta asal waxa u ah tawxiidka waa macna marka laa yu'tuuna azakata bahirnaanta jidhkooda iyo akhlaaqdoodu inay bahirnaanto ma siiyaanoo lama yimaadaan way macna aakharana way beeniyeenoo way diidan yihiinba kuwaa markii laynoo sheegay kuwii kasoo horjeeda oo ahluliimaanka ahaa baa lagu xijiyey oo kuwa iimaanka iyo camalka saalixa la yimi iyagu abaalgud bay leeyihiin aan go-aynin aan la goynayninoo weligii jiri doona waa abaalgudka jannada qul waxaa badaa nebi maxamed ow inamaa ana anigu basharun bashar baan ahay bini aadam baan ahay milukum oo idinkoo kale ah yani is-idinla jinsi baan ahayo xaggaad idinkala mid baan ka ahay yuuxaa waa la waxyooni ilaya aniga waxaa la ii waxyoon annamaa ilaahukum midkaad caabudaysaani ilaahun waa macbuud waaxidun oo mid ah waa macbuud keli ah oo wax labeeya uusan jirin oo cibaadada lalama wadaago ee fastaqiimuu toosa oo toos yani ilayhi xaggiis intii isaga ka ah ilayhi intii isaga xaggiisa u toosa oo dariiqiisa iyo jidkiisa ku toosa wastakfiruuhu dembi dhaafna weydiiso wixii idinka dhaco khaladana ka soo noqdo ilaahu noo dhaaf dhaha waweylun halaag lilmushrikiina kuwa alla la wadaajiyay subxaana wa tacala wuu u sugnaaday alla iyo khalqigiisa kuwa waxay isugu dara alladiina kuwaasoo laa yu'tuuna aan siinin azakaata dahirnaanta qalbiga dahirnaantiisa iyo jismiga iyo akhlaaqda dahirnaantooda ay ku dahirnaadaan tawxiidka iyo iimaanka iyo daacaadka kuwa aan siinin wa hum iyagu bilaakhirati aakharana hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajir baa u sugnaaday ajirkaasoo hayru mamnuunin aan la goynaynin yani abaalgudka aakharo ma dhamaado ma dhamaado adduunka camal kastood la timaado abaalgudka lagaa siiyaay wakti buu leeyahay wuu dhammaadaa laakiin aakhare abaalgudkeedu ma dhammaado waxa yaallana ma dhammaado waa wax jirayo weligii joogaya way macna nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yihi istaqiimuu walan tuxsuu toosnaada buu nabigu sal ly waslam laakiin toosnidii laydin amray ma koobi kartaan siday ahayd unama imaan kartaan maxaa dhacaya haddaanaanu la imaan karin wastakfiruuh baa markaa taalla marka saas way macna sidaas xadiidka nabigeena kusugan salawatu rabbi wasalamu caleyh qul waxaa baadaa nebi maxamed oo a inakum idinku nimankiinan le yani quluubtanaduna waa xidhanta dhagahana culays baan ka qabnaa adigiyo anagana xijaab baa noo dhexeeya qur-aanka diidanow qul waxaad ku dhahdaa kuwa a inakum idinku latakfuruuna miyaad ku kufrinaysaan biladii kii khalaqa abuuray alarda dhulka abuuray fii yowmayni laba maalmood dhexdooda ku abuuray oo watajcaluuna ma yeelaysaan lahu isaga andaadan kuwa la mid oo kufil ah daalika midkaas rabbulcaalamiina uunka oo dhan kii iska lahaa wey kuwan aad ku garab wadaanna isagaa iskale wa jacalahu wuxuu yeelay fiiha arada dhexeeda wuxuu yeelay rawaafiyo buuro qotoma min fawqiha korkeeda arlada korkeeda ayuu buuro qotoma yeelay wa baaraka wuu barakeeyey fiiha arlada dhexdeeda ayuu barakeeyey oo waqadara wuu qadaray fiiha arlada dhexeeda wuxuu ku qadaray aqwaataha quudiyaalkeedii wixii la quudan lahaa fii arbacati ayaamin fii tatimati arbacati ayaamin afar beri dhammaystirankood afar beri oo laba la soo sheegay dhammaystirankood ayuu rabbi subxaana wa tacaala intaa ku sameeyey maalmahaasoo ama sawaan xaalo ay yihiin maalmahaasi kuwa eg oo siman sawaan xaalo ay yihiin kuwa eg oo dhammaystiran lisaa'iliina kuwa wax weydiinaya usugnaatay ama lisaa'iliina sawaan xaal ay yihiin kuwa eg oo siman lisaa'iliina kuwa weydiinaya ee su-aasha keenaya kuwa u siman xaalo ay yihiin uma kadibna istawa rabbi wuu qastay ila samaa'i samada xaggeeda u qastay walxaal hiya iyadu dukhaanun ay tahay qiiq ay tahay iyadoo qiiqa ayuu u kastay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahaa iyada wuxuu ku yidhi iyo walil ardi dhulkiiba i'tiyaa imaada imaada oo ahaada macnaha tawcan taa'icatayni xaalo aad tihiin kuwa yeelaya idinkoo ogol aw amase karhan kaarihatayni idinkoo ah kuwo qasban iy idinkoo kahanaya ama mukrahatayni xaalo aad tihiin laba la qasbay qaalataa waxay yidhaahdeen ataynaa waanu ataynaa waanu nimid daa'iciina xaalo aanu nahay kuwo ogol oo iyagu iskeenay oon la qasbin faqadaahunna markaasuu alla xukumay qadaahunna wuxuu ka ahaysiiyey sabca samaawaatin toddoba samo fii yowmayni laba maalmood dhexdood wa awxaa wuu waxyooday fii kulli samaa-in samo kasta dhexdeeda wuxuu u waxyooday amrahaa arrinkii iyada khuseeya goonida ku ahaa wazayannaa waan qurxinay asamaaa samadii addunyaa ee sokaysay ugu sokaysay bimasaabiixa faynuusooyin faynuuso yani waxa wey waa xidiga wa xifdan waxafidnaahaa samadii baan xifdinay xifdan xafidid ayaanu xifdinay dalika midkaasi dalika midka sidaa loo habeeyey taqdiirulcasiizi allaha qaalibka ah qadaridiisii wey allihii alcaliimi ee cilmiga badnaa war allaha laydinku kari laaya ee intuu idinku naxariisto rasuul idiin soo diray oo qur-aan idiin soo dejiyey haddana laydinku kari laayahe diidan tihiin soo allaha waxa aad tihiin oo dhan idinka dhigay maaha waxaan aada joogtaan iyo waxa agtiina yaallo oo dhan iyo waxaan aada intifacsanaysaan oo dhan allaha diyaariyey sooma ah subxana wa tacala ma allahaasaa mudan oo macnaha waxa weeye idinka mudan inaad diidaan ood la dagaalantaan atakfuruuna biladi ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fii yowmayn ma waxaad ku kufrinaysaan oo diidaysaan allaha dhulka abuuray laba maalmood gudahood ku abuuray waa abuurista dhulka oo inta dul saaran ayna la soconin oo ma waxaad u yeelaysaan allahaa dhulka idiin abuuray ee idiin diyaariyey kuwa lamida miyaad u yeelaysaan andaadan kuwa lamida oo cibaadada la wadaaga miyaad alla u samaynaysaan male alla wax cid wax la wadaagtee dalika rabuulcaalamiina uunka oo dhan isagaa iska leh maxaa khalqigiisa qaar ka mid a wax ugu daraysaan isagoo kulli oo dhan ba isagu wada leh rabbi wuxuu yeelay subxaana wa tacaala allaha laydinku kari la-yeed ku kufrinaysaani waa midka yeelay dhulka dhexdiisa buuro qotoma rawaasiya buuro qotoma oo weliba dhulka gudihiisa aan ku jirin banaankiisa yaal min fawqihaa dhulka korkiisa xikmad baa ku jirta xikam badan baa ku jira buuruhu inay dhulka korkiisa saaran yihiin waa aayad ilaahay aayaadkiisa ka mid oo inoo muuqata marka labaadna intifaacaad aan caadi ahayn oo in badanoo innaga inaga mid a aynan ku baraarugsanayn baynu ku qabnaa mar saddexaad weeyaane waxaa ka mid a dhulka ayay isu dheelitirayaanoo way hayaan marka aayado kale rabbi noogu sheegay subxana wa tacala buuraha qotoma ayuu dhulka korkiisa rabbi yeelay subxana wa tacala dhulkii ayuu barakeeyey markuu abuuray oo buuraha yeelay ayuu dhulkii barakeeyey maxaa laga wadaa waa baaraka fiiha dhulka wax alla wixii khayraadkiisa ahaa oo dhan buu dhex dhigay rabbi subxana wa tacala khayraad fara badan maxaa biyo ah maxaa daaqa maxaa cuntaa maxaa kan ah wixii khayraadkiisaas yaallo oo dhan ayuu ilaahay subxana wa tacala dhigay wa qadara fiiha aqwaataha dhulka quudadkiisiina rabbi wuu ku abuuray qadarada markaad macna khalqa ka dhigto rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku abuuray wixii la quudan lahaa ee la cuni lahaa intaaba wuxuu ku sameeyey afar beri dhamaystirkood afar beri dhammaystirkood macnaheedu waxa weeye dhulka abuuristiisu waxay ahayd laba beri intan kale ee la sheegay oo buuraha iyo khayraadka dhulka korkiisa saaran iyo quudka iyo waxyaalaha la intifaacsanayana laba beri oo kale ahayd intaa marka laysku daro afar beri bay isku tahay dhulka hawshiisu iyo waxa dul yaallaayay afar beri bay isku ahayd fii arbacati ayaamintu ma aha marka afar beri oo ka madax bannaan labadii beri oo hore maxaa yeelay hadday sidaa noqoto sideed beri baa soo baxaysa maxaa yeel waxaa soo socotaa yacni faqadaahunna sabca samaawaatin fii yowmayn laba beri iyada waxaa iska leh samaawaadkaa iska leh afar berina laba dhulkaa lagu abuuray labana waxaa lagu hagaajiyey dhulka korkiisa waxa saaran oo barakaad iyo khayraad iyo quud ah iyo buuraha ah ayaa lagu hagaajiyey saasay marka kusoo baxaysaa lix beri khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam lixdaa beri saas way macana sidaas daraaddeed si ay lixdaa beri usoo baxdo oo qur-aanku ilan meel buu u wada socdaa iskama hor imaanaye waa in la yidhaahdo wa qadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaam waxa buuraha uu yeelay oo uu dhexdiisa barakeeyey oo quudka uu yeelay fii arbacati ayaamin fii tatimati arbacati ayaamin afar beri dhammaystirankeed dhammaystirkeed afar beri oo laba beri horay u tagtay dhammaystirkeed iyo buuxintooda la buuxiyo ayaa intaa uu alla ku sameeyey subxana watacaala maalan waxay ka dhigantah o kaleeto adoo yidhi oo kaleeto maalan waxaa tiri nairobi baan ka tegi ilaa xamar waxay ugu qaadatay baa tiri toban beri ilaa hargeysana shan iyo toban beri baad ugu qaadataa tiri macnaha shan iyo tobanka beriya hargeysa ma shan iyo toban beriyo madax banaan ba ya ma ah saas maana yani ilaa xamar waxay ugu qaadatay toban beri ilaa hargeysana waxay ugu qaadatay shan iyo toban beri yani waxa weeyaan shan iyo tobanka beriya ilaa hargeysa waa yani waa luqad caanow meeshaasi waa meesha mustashriqiinta nimankan gaalada ah iyo kuwa gaalada la socday qur-aanka inay duraan isku daya wax ka sheega meelaha ay yani waxa weeyaan ay yani ay isku dayaan inay muslimiinta ka tashkiikiyaan oo shaki ka geliyaan bay ka mid tahay oo waxay ku leeyihiin qur-aanku wuxuu yidhi aayadi waxay tidhi lix beri baa samaawaadka dhulka lagu abuuray aayadanina waxay leedahay sideed beri oo laba beri oo lasoo sheegay iyo arbacati ayaamin iyo yawmeyn oo ka dambeeya waa sideed beri qur-aankiina waa iska hor imaanaya kuwan hadda meelahan doodooda soomaalia meelahan istaaga oo macnaha waxa wey yani waxa weeyaan baybalka iyo waxan ku dooda meelaha looga soo dhuntay ayna waxba ka garanaynin bay ka mid tahay mid mustashriqa u imaanaya oo qur-aankana wax ka akriyey sunnadana wax ka akriyey shubha yaroo noocaas oo kale u dhiibaya si ay uga baxaan ma garanayaan qaarkood waxaa laga yaababa inay keentaba inay kufriyaan oo diintaba ka baxaan macna halis wey marka marka fii arbacati ayaamin fii tatimati arbacati ayaamin afar beri oo laba berioo ka mida ay horeysay dhammaystirankood wey dhammaystirkoodii wey macna saasay macnaha ku imaanaysaa ayib sawaan lisaa'iliina waxa weeye afarta beri waa siman yihiin waa dhammaystiran yihin afarta beri ma kala dhimano oo maalin haafa iyo saacado soo hadhay iyo ma jiree sawaan waa eg yihiinoo waa dhammaystireen maalin kasta si dhammaystiran bay shaqadii hawshu yani afartaa beri oo wada dhammaystiran bay hawshu dhacday wey macnaha lisaa'iliinana macnaheedu waxa weeyaan arrimahaasi muddadaasi khalqigaa iyo waxyaabaha lagu abuuray waxaa loogu talagalay dadka su-aasha weydiinaya oo odhanaya imise beri baa kolkiiya wax dhdul saaran lagu abuuray qoladaasay u sugnaatayoo ayagay jawaab u tahay ama maalmahaasi waxay u siman yihiin dadka wax weydiinaya ama ma ahee quudka ilaahay iyo barakaadka dhulka korkiisa uu dhigay lisaa'iliina kuwa wax weydiinayee baryootamayee baahan bay u sugnaatay intaba waa la dhihi karaa waa icraabo kale gedisan wey rabbi subxaana wa tacaala intaa markuu isku hagaajiyey wuxuu u qastay samada ayada oo qiiq ah yani waxa weeyaan wahiya duqaanun samadu asalkeedu qiiq bay ka samaysantah cunsurka laga sameeyey baa qiiq ah laakiin hadda waa ka gadisantahay waa jurmi weyn wey jurmi aan la geli karayn wey macna sida innagaba bini aadam haddaynu nahay aan dhoobo uga samaysana haddana yani asalkeenu halkaa ha ka yimaadee qaabkaan u samaysana marka la fiiriyo waa ka gadisanya samadu marka asalkeedu waa duqaan laakiin waa duqaan asalku haba ahaadee waa shay jurmi leh oon la mari karin wey macna oo waardi leh oo irid leh oo aan macnaha waxa weeyaan laska layska tilaabi karin waxaan saa u leenahay qaar baa waxay yidhaahdeen falaasifada ah baa waxay yidhahdeen samada la sheegayaba waa un hawo hawadan un la dhex jibaaxayo la jiilahayo unbaaba samada la yidhahdaa samo kale maba jirto war jira ma aha warkaas hawo ma ahe shay jurmi lahoo irid lahoo la mari karinoo waardi saaranya wayaan samaawaadku macnaha samaawaadku rabbi u qastay subxaana wa tacaala qiiq bayna ahaayeen markaasuu rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala samaawaadki iyo dhulkiiba wuxuu ku yidhi itiyaa itiyaada laba macnay leedahay in la yidhaahdo itiyaa imaada waa saas imaada oo yacni samaysma ama idinka oo iskeenay oo ogol ama idinkoo qasban oo kahanaya labada mid yeela markaasaa waxay yidhahdeen rabbi ow annagoo nala qasbin baan imaanaynaa oo diyaar baanu nahay ataynaa daa'iciin macnaha labaadi waxa weya in leeda i'tiyaa la imaada wixii aan dhexdiina geliyey oo intifaac ah waxaan dhexdiina ku abuuray oo manaafacaad ah la imaada oo soo saara markaasaa waxay yidhahdeen ataynaa daa'iciina wixii aad dhexdanada ku abuurtay oo manaafacaad ah rabbi oo adoonna qasbin baanu anagu keennay wabataaba soo saarnay labada macnoba waa jiraan mana ayb rabbi subxaana wa tacaala samaawaadkii ayuu u qastay dhulkii iyo samadii markuu amarkaa siiyey sidaana ay ku jawaabeen samadii wuxuu ka yeelay samaawaadkii wuxuu ka yeelay toddoba samo ayuu ka yeelay laba beri buu ku abuuray rabbi subxaana wa tacaala laba beri gudahood baa samaawaadka oo dhan toddobada samaba uu ku abuuray kadibna samo walba waxaa loo waxyooday arrinkii ku khaas ka ahaa ilan arrimo u gooniyaa jirta samo kasta yacni shu-uun u gooniyaa jirta samo walba shu-uunteedii ugoonida ahayd baa loo waxyoodo rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay samada sokaa laynoo sheego inaga gooni inoo sii khusaysa oo dee samadan sokaa inoo muuqata aanan intifaacsanaynaa samadan soke waxaan ku qurxinay buu rabbi yidhi masaabiix faynunso yani waa xidigaha dhalaalayo iftiimayo sida faynuustaoo kaleeto waanan xifdinay oo waxaan ka xifdinay shayaadiintana waa laga xifdiyey inay soo dhacaanna waa laga xifdiyey waa dhismaha korkiina ku dhisan ma soo dhacayo ama intuu intuu duugooba inuu soo dumo ayuu ilaahay ka xifdiyey subxaana wa tacaala sidaa arrimaha loo habeeyey waa samadan dhisan waa dhulkan fidsan waa khayraadkan iyo barakaadkan iyo wanaaggan iyo quudkan dhexdiisa la dhigay waa buuraha la saaray waa biyaha waxaasi dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim allaha reeya ee qaalimka ah ee haddana caliimka cilmiga badan qoondayntiisii iyo qadaridiisii iyo qorshayntiisii wey idinku miyaa ku leedi waxba kuma lihid ma allahaasaa marka alla lagu kufriya bal u fiirso inta sidaa uu wax isugu hagaajiyey unbaa inta lagu soo qaaday baa lagu soo dhex dhigoo lagu yihi intifaacso gurigan saanqaadkiisa maadan dhisin gogoshiisan maadan goglin alaabta taalla maadan dhigin adigoo keligaa oo qaawan inta lagu keenay unbaa lagu yihi warkaase guriga dhex galoo intifaacso markaad dherigtay ood noolaatay baa waxaa tidhi oo cid dhistayba mama aqaani horta yaaba dhisayba maba jiraba wax dhisayba mid sameeyey maba jiraba kumaba aqaanaa kuma soo istaag ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fii yawmayn marma allaha saa wax isuukiin hagaajiyba wax lagu kufriya yaa ayuha linsaanu maa qaraka birabbika alkariim wixii uu hagaajiyey guriguu dhisay iyo manafacaadku dhigay baad ku intifaacaysa ku nooshahay haddana waad ku kufrinaysaa waxaad leedahay maba jiraba kumaba aqaanaba waad caasinaysaa warsoon caasnimo ma caqlixmo wey macna qul waxaa dhahdaa nabi maxamedow ainakum xadiid baa jira saxiixu muslimka ku yaala oo ay culimmadu leeyihiin shaad ay ka dhigayaan oo ka dhigaya abuurka khalqigu inuu ahaa toddoba beri inuu qaatay xadiidka saxiixa ee qur-aanka waafaqsani waxa weeye khalqiga abuurkiisu lix beri buu qaatay saas way maana ama xadiidka saxiixu muslimka ku sugan xufaadda xadiidka intooda badani way daciifinayaan ziyaadada odhanaysa maalinta toddobaad ilaahay subxaana wa tacala khalqiga qaar ka midu abuuray macnaha qul waxaa dadaa nabi maxamedow ainakum idinku latakfuruuna miyaad kufrinaysaan biladii midkii miyaad ku kufrinaysaan khalaqa abuuray alarda dhulka fii yawmayni laba beri dhexdood ku abuuray oo watajcaluuna ma yeelaysaan lahu isaga andaadan kuwa kufil ah kuwa la midaho wax la wadaaga miyaad u samaynaysaan dalika midkaasi rabbulcaalamiina uunka oo dhan rabbigii wey uunka oo dhan midkii iska lahaa wey wa jacala wuxuu yeelay fiiha dhulka dhexdiisa rawaasiyo buuro qotomo ayuu yeelay min fawqihaa arlada xaggeeda sare ayuu yeelay korkeeda ayuu saaray wa baaraka alla wuu barakeeyo khayrkeeda ayuu badiyey fiihaa dhulka dhexdiisa ayuu barakeeyo khayrkiisa badiyey khayraad fara badan oo maxaa biyo ah oo maxaa zuruuca oo maxaa wanaaga oo maxaa batroola oo maxaa dahaba waxaas dhulkiisa yaaloo dhan baa barakaadka laga wada wa qadara wuu qadaray alla subxaana wa tacaala wuu abuuray fiiha arlada dhexdeeda wuxuu ku abuuray aqwaataha quudiyaalkeeda wixii la quudan lahaa ayuu ku abuuray fii arbacati ayaamin intaaba wuxuu sameeyey fii arbacati ayaamin fii tamaami aw tatimati arbacati ayaamin afar beri dhammaystirkood afar beri dhammaystirkood dhexdeeda oo laba tagtay laba horey loo soo sheegay dhammaystirkoodoo laba kala ah ayuu sidaa rabbi ku yeelay subxana wa tacala ayib sawaan xaal ay yihiin kuwo eg oo ka dhammaystiran maalmahaas lisaa'iliina kuwa wax weydiinaya xaal ay u sugnaadeen lisaa'iliina kuwa weydiinaya oo arrintaa u baahan in looga jawaabo xaal ay u sugnaadeen ama lisaa'iliina quudkaas dhulka dhexdiisa lagu qadaray oo lisaa'iliina xaal uu u sugnaaday kuwa wax weydiisanayo quudoonka ahoo dawarsanayo wax su-aalanay xaal uu u sugnaaday macnaha uma kadibna istawaa wuu ekaaday rabbi istawaa wuu u qastay de ila asamaa'i xagga sare samaduu u qastay walxaal wahiya iyadu dukhaanun ayadoo qiiqa uma istawaa ila asamaa waxaa ka muuqata abuurka dhulku inuu horeeyey samaduna ay ka dambaysay aayadda fi suurati naazicaad aan ugu degi doonnana waxay sheegaysaa waalarda bacda dalika daxaaha macnaha ibnu cabaas uu leeyahy waxa weeye abuurka waxaa ku horreeya dhulka xagga fidintana waxaa ku horreeya samaawaadka dhulkaa la abuuray isagoo isku duuban oo la fidinin weli oo waxa korkiisa yaalla aan laga soo saarin ayaa samada la taagay oo la hagaajiyey markaa kadib baa dhulkii hore usii abuurnaabaa la fidiyey waxyaabaha dul saaranna waa laga soo saaray sidaas macnaha isku waafaqayaan siyaabo kalena waa la isku waafajiya wahiya dukaanun faqaala wuxuu yihi rabbi subxaana watacaala lahaa arladii wuxuu samadii wuxuu ku yidhi iyo welilardi dhulkiiba wuxuu ku yidhi itiyaa imaada ama itiyaa la imaada waxaan dhexdiina ku abuuray oo manaafacaad ah tawcan daa'icatayni idinkoo ogol daa'icatayni xaalo aad tihiin kuwo ogoloo iyagu iskeenayo la qasbayni aw amase karhan kaarihatayni laba karaahaysanayo oo dhibsanaya idinkoo ah ama karhan mukrahatayni laba la qasbay idinkoo ah keena wixii dhexdiina aan geliye ama imaada qaalataa waxay yidhahdeen samadii yani waxa weye arladii ataynaa waanu nimid ama waanu keennay wixii aad dhexdanada gelisay daa'iciina annagoo ogol oo diyaar ah oo nala qasbin kahanaynin faqadaahunna wuxuu ka yeelay qadaada bimacnaa sayaro waa laga dhigi karaa laba mafcuul bay qaadanaysaa marka faqadaa wuxuu ka yeelay wuxuu ka ahaysiiyey hunna samaawaadkii sabca samaawaatin toddoba samo ayuu ka ahaysiiyey fii yowmayni laba beri dhexdood laba beri baa toddobada samo lagu ahaysiiyey wa awxaa wuu waxyooday alle fii kulli samaain samo kasta dhexdeeda amrahaa amarkeediibu u waxyooday arrintii ku khaaska ah iyo arrimihii goonida ay la ahayd ayuu rabbi u waxyooday subxaana wa tacala wazayannaa waan qurxinay assamaa samadii addunyaa ee ugu sokayso ina soo xigta bimasaabiixa faynuusooyin yacni xidigo iftiimaya ayaa lagu qurxiyey wa xifdan wa xafidnaaha waan xifdinay samaawaadkii samada soke ayaanu xifdinay xifdan xafidid maxaa laga xifdiyey shayaadiinta waa laga xifdiyey waxaa kaloo laga xifdiyey inay soo dhacdo dalika midkaas sidaa laysugu hagaajiyey taqdiirulcasiizi allaha qaalibkaa qadaridiisii way alcaliimi ee cilmiga badan allaha cilmiga badan ee reeye ee casiiska ah qadaridiisii iyo qorshayntiisii way sidaa isaga wax u qorshay rabbi subxana wa tacala fain acraduu allah marka sidaa wax u habeeyey ma istaahilo mana mudno in lala dagaalamo ama xaqii xaggiisa ka yimid la diido ama la inkiro markaasaa wax ugu cadaysay fain acraduu hadday jeedsadaan oo kuwii nebi maxamed la joogay baa markaa laga hadlaya hadday jeedsadaan oy waanadaa iyo caqli celintaa ka jeedsadaan faqul waxaad tidhahdaa andartukum waan idiin digayaa saaciqatan baan idinka digayaa saaciqatan yacni cadaab cadaab qaylo saaciqatan mid qaylyaysa oo midla saaciqati caadin ree caad saaciqadoodii kale oo kala wa thamuuda iyo ree thamuud saaciqadaasoo id wakti ahayd jaa-athum ay u timid alrusulu rusushii ay u timid min bayni aydiihim xaggooda hore ay uga timid wa min khalfihim iyo xaggooda dambaba anlaa tacbuduu bay ula timid ha caabudina ila allaha alla mooye qaaluu waxay yidhaahdeen low shaaa hadduu doono rabbunaa rabbiganna la anzala wuu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig wuu soo dejin lahaa idinkaydinma soo dirsadeen fa innaa anagu marka bimaa shayga ursiltum laydinla soo diray bihi isaga kaafiruuna kuwa diiday baanuna ma ogolin fa amaa caadun reecaad fastakbaruu way iskibriyeen fi lardi dhulka dhexdiisa isku kibriyeen biayri lxaqi xaqdaro biayri lxaqi xaq la-aan iyagoon mudnayn wa qaaluu waxayna yidhahdeen man kuma ayaa ashaddu adayg badan minaa xagganaga quwatan xagga awoodda iyo taagta awalam yarow miyaynan arkaynin oynan ogeyn ana allaha alle alladii midkaasoo khalaqahum abuuray huwa isagu ashaddu inuu yahay midka adayga badan minhum xaggooda quwatan xagga taagtiiyo awoodda inuu iyaga ka adag yahay soo may oga wa kaanuu waxay ahaayeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatina aayadahanaga kuwa diiday ahaayeen fa arsalnaa markaasaan dirnay calayhim korkooda waxaan ku dirnay riixan dabayl baan ku dirnay sarsaran oo qabow hamadaay ah qabow aad u qabo ama aheed qaylias fii ayaamin maalmo dhexdood baanu ku dirnay maalmahaasoo naxisaatin kuwa la baasaysta ah maalmo nuxuso ah linudiiqahum si aanu u dhadhansiino cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisa fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa ee liidata walacadaabu alaakhirati aakhira cadaabkeedaana akhzaa dullinimo badan wa hum iyaga laa yunsaruuna loo hiilin maayo macnaheedu waxa weeye hadday jeedsadaan oo waanadaa iyo caqli celintaa ay ka jeedsadaan wax ku qaadan waayaan waxaad tidhahdaan ood ku dhahdaan nimayow hadda hadduu arrinku saas yahay waxaan idinka digayaa saaciqa saaciqada waxaa la yidhahdaa saaciqada waxaa la yidhaahdaa biriqda ama hanqarhka kolba kaad u taqaanaanba waa la yidhahdaa saaciqada laakiin waxaa laga wadaa sida uu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmatullah saaciqadu waxay magac u tahay buu leeyahay shay kasta oo wax halaaga wuxuu dooniba ha noqday shay kasta oo wax baabi'iyo wax halaaga saaciqaa la yidhahdaa buu leeyahay marka saaciqaan idinka digaya yacni cadaab idin baabi'iya oo kii ree caad iyo thamuud ku dhacay oo kale ah nimanyaw kaasoo kalean idinka baqaya kaasoo kalean idinka digayaa oo dee sidan markay yeeleen hadda idinku aada samayseen ayaa cadaabkaasi ku yimi war nimanyaw isjira cadaabkaasi iyo saaciqadaasi waxay ahayd markii ay rusushu u timid xagga hore iyo xagga dambeba ay uga timid maxaa laga wadaa xagga hore iyo xagga dambeba macnaha waxaa laga wadaa dhinac walbay ka soo gashay si walbay ula hadleen dhinac walbay wax ka tuseen taasi waa macno waxaa kaloo macno labaada min bayni aydiihim dhanka aakharay ka soo galeen oo aakhray jeclaysiiyeen oo aakharay uga sheekeeyeen oo aakhare inay u shaqaystaan bay kala hadleen wa min khalfihim gadaashoodana waa ummadihii iyaga yani gadaashoodana waxaa laga wadaa ummadihii ka horreeyey la baabi'iyey intaba waa kala hadleen taariikhdiina way usoo sheegeen iyo say wax soo ahaan jireen ummadihii sidan markay sameeyeen la baabi'iyey aakhare iyo mustaqbal waxaa imaan doonana way kala hadleen waxayna la yimaadeen rusushaasi war cid kale ha caabudina alla mooye subxaana wa tacaala markaasaa waxay yidhahdeen jawaabtoodu waxay ahayd hadduu rabbigana rabo inuu cid noo soo diro malag baa la soo diri lahaa idinkan annagoo kale ee bini aadamka ah laydinma soo dirsadeen ilahayna malag buu waayey markuu idinka idin soo dirsanay laanzala malaa'ikatan mar hadday sidaas tahay waxa laydinla soo diray hadduuba jiraba saad sheeganaysaa waxbaa laydinla soo diray soo maa waanu diidnay bala waan ku kufrinay ree caad iyo ree tamuud baa markii hore laysku qabtay haddana waa lasii kala qaadi oo mid walba qisadeedii baa si gooniya wax yar looga taabanaya ree caadi ayagu way iskibriyeen oo dhulka dhexdiisa isku kibriyeen xaqdarro kibirka isla weynanku yacni waxa weeyaan dhulka dhexdiisa laysku weyneeyo marna xaq ma noqon laakiin waxaa lagu tilmaamayaa bikayrilxaqi meeshay gaadheen leanna kibirka ilahay baa iskale subxana wa tacala kibirka ilahay baa iskale khalqigu kibir ma leh way isweyneeyeen isweyniintooduna gardaray ahayd waxay yidhaahdeen yaa annaga naga awood badan man ashaddu mina quwa niman xoog xoog badan oo jirkoodu aada u waaweyn yahay bay ahaayeen tii bay marka ku kadsoomeen oo waxay yidhahdeen oo yaaba naga xoog badanba cidda naloogu hanjabayo ee nalagu quuqinayo laleeyahay wuu idin baabi'inayaa wey yaa annaga naga xoog badan ba man ashaddu mina quwa si gaaban baa loo qanciya waxaa la yidhi awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa allihii abuuray oo iyaga sidan u waaweyn abuuray inuu ka awood badan yahay ka xoog badan yahay miyaynan ogeyn oo cadaab ku keeni karay yaa naga xoog badan markayna waxay ka wadaan cadaab kastoo nagu yimaada awood baan u leenahay inaan kaga hortagno xooggeedii baan u leenahay saas daraaddeed annaga yaa nala cabsiin saasay dhihi aayadaha ilaahay subxaana wa tacaala niman diiday ahaayeen nimankii saas ahaayee la kari waayey dabayl yar unbaa lagu soo fasaxay fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran dabayl qayliyays sarsarka waxaa la yidhahdaa dabaysha qayladana waa la yidhahdaa markay xoog u socoto dabayshu way shanqadhaa shanqadhaa sarsarka waa la dhahaa sarsarka waxaa kaloo la yidhaahdaa qabowga dabayl aada u qabow hamadaay ah oo haddana isla markaasi xoog u socoto qayliyaysa dabayshaasaa lagu soo diray maalmo waxay haysay oy ku wareegaysay naxisaatin naxisaadka waa maalmaha la baasaysto wey maalmaha maalmo nuxus ah oo la baasaysto oo dadku aynan jeclayn ayaga marka loo fiiriyo wey maalmuhu marka loo fiiriyo cadaabku uu ku socday mu'miniinta marka loo fiiriyo awliyada ilaahay waa maalmo khayr ah wey soo ma waa maalmo khayra maalmo cadowgaaga la baabiyey laakiin ayaga marka loo fiiriyo maalmo nuxuusay ahaayeen maalmo macnaha waxa wey nuxuus ah oo la baasaysto oo la baabiyey bay ahayd naxisaatin ama naxisaatka waxaa kaloo lagu fasiraa maalmo israacraacsanoo isku xiga sidaan ibn cabbaas waa ku fasira macnaha naxisaadka maalmahaasi waa ka aayad kale ilahi ku sheegay subxana wa tacala saharaha calayhim sabca layaalin wa tamaaniyata ayaamin xusuuma toddoba habeen iyo sideed maalmood bay haysay maalinimay ku bilaabatay maalinimana way dhammaatay saasay sideed beri ku noqon iyo toddoba habeen intaasay ku wareegaysa waxba kagama tegin marka rabbi subxaana watacaala maalmaha wuxuu leeyahay waxaanu ugu soo dirnay dabayshaasi inaanu dhadhan siino hooga iyo dulliga cadaabkiisa adduunyada dhexdeeda inaan ku dhadhan siino dulliga ufiis yani waxaa la yidhahdaa almucaamalatu binaqiidi lqasdi baa la yidhahda ayagu maxay rabeen inay waaweynaadaan oo iskibriyaan oo meeshay joogeen kor isaga qaadaan laakiin natiijadii maxay noqotay inay dulloobaanoo cadaab dulleeye oo ihaaneeye inuu ilaahay mariyo subxana wa tacala waa hakan waa ka nabigu yuri sal lay waslam ruuxii ilaahay dartii u tawaaducana ilaahay waa qaadaa kor buu qaadaa ruuxii iskibriye oo isweyneeyena ilaahay xaq wuxuu iskaga dhigay inuu hoos u dhigo oo uu duleeyo rabbi subxana wa tacala cadaab alkhizyi dulliga cadaabkiisiibaa adduunka lagu dhadhansiiyey aakhara cadaabka ku sugayaana ka dullinimo badan kii adduunyadu markuu ku dhacay iyo kii aakhara toonana looma hiilinayo adduunkana markii cadaabku ku yimi wax u hiiliya mayna helin oo ka qabto xooggiiyo awoodday sheeganayaan iyo cid kale toona ka aakhara markuu ku yimaadana hiilo iyo cid u hiilisa ma ay heli doonaan saas macna fa in acraduu hadday jeedsadaan faqul waxaad tidhahdaa andartukum waan idiin digayaa saaciqatan dabayl qayliyaasaan idinka digaya ama cadaab qayliyahaya cadaab qayliyaya oo dhawaaqaya kaasoo mithla saaciqati caadin ree caad cadaabkoodii qayliyahay oo kale ah wa hamuuda iyo reer hamuuda cadaabkoodii qayliyahay oo kale ah diriqdii lagu baabiiye ama cadaabkii lagu baabiiye mid la midaan idinka idinka digayaa wey id wakti buu ahaa cadaabkaasi jaa-athum ay u timid labadaa qolo alrusulu rusushii ay u timid min bayni aydiihim xaggooda hore ay kaga timid wa min khalfihim iyo xaggooda dambaba dhinac walbay kasoo gasho wax ka tustay anlaa tacbuduu bay ula timid ha caabudina ila allaha alla mooyo cid kale ha caabudina qaaluu waxay yidhaahdeen low shaaa hadduu doono rabbunaa rabbigana la anzala wuu soo dejin lahaa malaaikatan malaaig wuu soo dejin lahaa bashar ilahay ma soo dirsado saasay leeyihi fa innaa anagu bay dhaheen bimaa ursiltum waxa laydinla soo diray bihi isaga kaafiruuna kuwo kufriyey baanu nahay ma aha inay ogol yihiin wax lala soo diray rusushan inay jirtee laakiin waa jees jees kaba soo qaada haddii xataa wax laydinla soo diray diidna bay taagaya fa amaa caadu reecaad fastakbaruu way iskibriyeen fil ardi dhulka dhexdiisa isku kibriyeen bikayri lxaqi xaq ayrkii xaq daro iyo mudnaan la-aan iyagoon mudanin oon gar u lahayn bay isku kibriyeen wa qaaluu waxayna yidhahdeen man kuma ayaa ashaddu adayg badan minaa xagganaga quwatan xagga awoodda iyo taagta yaa naga adayg badan sidiisaba oo annaga nalagu casiino naloogu hanjabi awalam yarow miyaynan ogeyn ana allaha alle alladii midkaasoo khalaqahum abuuray huwa isagu ashaddu inuu yahay midka adayga badan minhum ayaga xaggooda quwatan xagga taagtiiyo awoodda kaga adayg badan miyaynan ogeyn inuu alle ka awood badan yahay allihii abuurtay iyaga bini aadamku waa saas midkii maalin waxoogaa kursilana kursigiisaasuu la sarqaansan yahay midkii waxoogaa maalin caafimaad haystana caafimaadkaasuu la sarqaansan yahay midkii waxoogaa awood iyo xoog haystana xooggiisasaa cajibiyo ku mashquulsan yahay midkii waxoogaa xoolaha haystana maalmaha xoolaha haystuu yaro mashquulsan yahayoo isla wen yahay bini aadamku waa saas kii sidaa ahaayoo hadda la kari la-aayoo isqaadqaadahayay waxoogaa yar markii la taabsiiyeoo cadaaba waa kaa isagoo calacalahayo badan marka duna man cadaadahay ayib wa kaanuu waxay ahaayeen biaayaatina aayadaha naga yajxaduuna kuwa diiday ahaayeen fa arsalnaa waan dirnay calayhim korkooda waxaan ku dirnay riixan dabayl baan ku dirnay dabayshaasoo sarsaran qabow oo aada u qabow ama sarsaran qayliyayso xoog u socota xoog socodkeeda ayaa waxaa ka baxaya qayla ka baxaysa dhawaaq fii ayaamin maalmo dhexdood ayaan ku dirnay maalmahaasoo naxisaatin kuwo la baasaysta ah maalmo baas ah oo macnaha waxa weeye yani maalmahaasoo yani loo yaqaano sancadka iyo si loo baasaysto oo loo arko inay baas leeyihiin ayagay baas ulahaydeen maalmo si gooniya baas ule ma jiraan saas maana yani kutubta tafsiirka qaar ka mid a waxaad ku arkaysaa arbacay ahayd bisha shawaal me bil bay u dambaysay saas daraaddeed ba halkaa waxay kala baxeen arbaca bil u dambaysaay waa baas arbaca gooniyaad weyaan bay dhahay baas waxay u tahay xataa hadday sugnaataba inay arbaco ahayd naxisaad waxay u ahaayeen gaalada amaa dadka ahlul iimaanka maxay u ahayd wuxuu ahaa maalin saciid u ahaa saas way macana maalin saciid ah faqudica daabiru lqawmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sooma marka naxisaad adiga ma gaal baa tay adiga markaad yani maalmihii qoryaha la baabiyey aad leedahay waa maalimo nuxuusa halaagoodii baad ka xuntay saas way macana wax jirma waa quraabo way macana naxisaatin maalmahaasoo macnaha wax weeye kuwo la baasaysto iyaga baas u lahaa macna linudiiqahum si aan u dhadhansiino cadaab alkhizi hooga iyo dulliga cadaabkiisa si aan u dhadhansiino fi lxayaati dunya noloshan adduunyada dhexdeed wala cadaabu laakhirati aakhira cadaabka ku sugaya ayaana akhzaa dullinimo badan oo xoog badan wahum iyaga laa yunsaruuna loo hiil looma hiiliyo oo kii adduunku markuu ku yimidna looma hiilin ka aakhirana loo hiilin maayo wa amaa tamuudu reer tamuud miya qoladaasi waa reecad wa amaa tamuudu reer tamuud fahadaynaahum waanu hanuuninay fastaxabuu markaasay jeclaysteen alcamaa indhala-aantiibay jeclaysteen cala alhudaa hanuunka korkiisa ka jeclaysteen oo ka doorteen fa akhadathum waxaa qabatay saa'iqatu lcadaabi cadaabka qayladiisiibaa qabatay cadaabkii alhuuni ee ihaanada ahaa cadaabkii alhuuni ihaanada iyo yani waxa wey liidnaanta u saaxiibka ahaa bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yaksibu bimaa shay sababtiibuu cadaabkaasi ku qabtay kaanuu ay ahayeen yaksibuuna kuwa kasbad wanajaynaa waanu badbaadinay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaa yattaquuna kuwa isjira oo alla ka baqa subxana watacala reer tamuud fahadaynaahum bu alla subxana watacaala hidaayada meeshani waxaa laga wadaa hidaayatu dilaalati walbayaan hadaynaahum waan hanuuninay macnaheedu waan u cadaynay oo jidkii saxda ahayd baan tusnay wey leanna hidaayadaa laba macno leh macani kalena way lakiin labada macne ugu mashhuursan ee ugu caansani waxa weeye hidaayada oo ah in shaygii lagu caddeeyo oo lagu lagu tuso taas waxaa la yidhahdaa hidaayatu bayaan inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa hidaayadaasi hidaayatu tawfiiq baa la dhahaayo macnaheedu waa in shaygii lagu waafajiyo qalbigaaga la geliyo aada qaadato taasi ilahay baa iskale subxana wa tacala amaa caddaynta in lagu caddeeyo waxay ka dhaxaysaa gaalka iyo islaamka waa hidaayatu bayaan amaa hidaayata waafajinta iyo tawfiiqa ilahay keliya iskale subxana wa tacala allah bixiya marka labaadna waxa uu la siiyaa dadka ahluliimaanka bas marka fa amaa tamuudu fahadaynaahum waxaanu u cadaynay weye jidkii iyo sawaabkii baan u cadaynay khaladkii iyo saxdii baa loo kala cadeeyey maxay sameeyeen marka fastaxabu lcamaa cala alhudaa markii waxay u cadaadeen waxay doorteen indhala-aan jahli shirki gaalnimo ayay doorteen oo hanuunkii ka doorteen sidaa markay sameeyeenna fa akhadatum saa'iqatu lcadaabi alhuuni cadaabka qayladiisii baa qabatay oo dhulkana waa lala gilgilay waana lagu qayliyey qayladaasaa laga wadaa cadaabkaasina mid ihaano iyo dullayn u saaxiiba buu ahaa oo waa la ihaaneeyey waxasaa loogu galayna bimaa kaanuu yaksibuuna waxay iyagu la yimaadeen unbuu ahaa reer tamuud ree caad markii la halaagayay iyo reer tamuud markii la halaagayeyba labadaa qoloba markii la halaagayay waxaa la badbaadiyey dadkii iimaanki iyo alla kacabsiga isku darsaday oo yay ahaayeen waa rususha iyo atbaacdoodii wey reer caadna nebi huud iyo atbaacdiisii waa la badbaadiyey reer tamuudna nebi saalix iyo atbaacdiisii muminiinta aha waa la badbaadiyey saas maana meeshaas iyagu kumayna gelin wa amaa tamuudu reer tamuud fahadaynaahum waanu hanuuninay oo xaqii baan u cadaynay fastaxabuu waxay jeclaysteen alcamaa indhala-aantii oo gaalnimadii iyo kufrigii ah ayay cala alhudaa hanuunkii iyo tawxiidka ka jeclaysteen oo way ka doorteen fa akhadatum waxaa qabatay saa'iqatu lcadaabi cadaabka qayladiisii cadaabkii alhuuni ee ihaanada ahaa ay dilhuuni ihaanada iyo dulli dullinimada u saaxiibka ah bimaa kaanuu ahaa bimaa shay sababtiibuu cadaabkaasi ku qabtay kaanuu ay ahayeen yaksibuuna kuwa kasba waxay shaqaynayeen iyo camalkoodii iyo caqiidadoodii xumayd unbuu macnaa waxa weye cadaabkaasi ugu yimid macnaa wanajaynaa waan badbaadinay oo waan samata bixinay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaa yattaquuna kuwa baqo oo isjiroo ilahay iska jira cadaabkii subxana wa tacala wa yowma maalin ka sheekay nabi maxamedow yuxsharu la shirinayo acdaau llah alla acdaadiisa la shirinayo ila naari naarta xaggeeda loo shirinayo laysugu geynayo oo fahum iyagu oo fahum iyagu yuusacuuna kuwa la horaya ay yihiin yuusacuuna kuwa laysu celinayo laysu reebayo si ay isu soo gaadhaan xataa idaa maa goortii jaa-uuha ay naarta yimaadaan shahida waxaa mara kacaya calayhim korkooda waxaa ku markhaati kacay samcuhum maqalkoodii wa absaaruhum aragyaalkoodii wa juluuduhum iyo maqaaradoodii bimaa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala wa qaaluu markaasaa waxay idhahdeen lijuluudihim hargahoodii waxay ku yidhahdeen iyo maqaaradoodii lima maxaybaad shahidtum u markhaati kacdeen calaynaa korkanaga maxaad noogu markhaati furteen qaaluu waxay idhahdeen antaqanaa waxaa naga hadal siiyey allahu ale alladii midkaasoo antaqa ka hadal siiyey kulla shayin shay kasta allihii shay walba ka hadliyey baa naga hadliyey ma naga aamusi karna wa huwa isagu khalaqakum wuu idin abuuray awala maratin markii ugu horraysana isagaa idin abuuray wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinaya wamaa kuntum maydaan ahayn gaala yahay tastatiruuna kuwa isqariya an yashhada inuu markhaati furo maydaan iska qarin jirin min an yashhadw maa kuntum maydaan ahayn tastatiruuna kuwa is-asturo isqariya an yashhada min an yashhada inuu markhaati furo maydaan iska qarin jirin calaykum korkiina inuu ku markhaati kaco samcukum maqalkiin walaa absaarukum iyo aragyaalkiin walaa juluudukum iyo yani maqaaradiinu inay idinku markhaati kacayaan taa maydaan iska asturi jirin maydaan iska qarin jirin walaakin danantum waxaad ka moodeen ood malayseen ana allaha alle laa yaclamu inuusan ogeyn kaiiran in badan oo mimaa shay ka mida tacmaluuna aada samaynaysaan wadalikum kiinaas dannukum malihiinni wey alladii malahaasoo danantum aada u malayseen birabbikum rabbigiin aad u malayseen ardaakum malahaasi wuu idin shalwiyey oo naartuu idinku riday fa asbaxtum markaa waxaad ahaateen min alkhaasiriina kuwa khasaaray kuwa ka mid a fain yasbiruu hadday sabraan buu rabbi subxana watacaala oo naarta u adkaystaan fannaaru naartii mahwan meel lagu naga wain yastactibuu hadday xaalbixin codsadaan famaa hum ma aynan ahaanin min almuctabiina kuwa xaalka laga aqbalo xaalbixinta kuwa laga yeeli ma aha macnaheedu waxa weeye qiyaamadiiba hadda laga hadlaya qoladaas la halaagay iyo kuwa la midkii gaalada la kari laayahay iyo ahlulmacaasiga rabbi wuxuu ilahay subxaana watacala nabi maxamedow bal uga sheekee uga sheekee si kasta haddii loo waaniyo la kari waaye bal waxa soo socda u sheeg maalinta laysu keeni doono acdaada ilaahay acdaada ilaahay waa gaalada iyo munaafiqiinta iyo atbaacdo maalinkaasaa laysoo shirin oo laysu keenaya xaggee loo soo shirinaya naarta xaggeedaa laysugu keenaya fahum yuusacuuna markaasaa laysu celinaya yuusacuunadu hadda ka hor baynu soo marnee waxaa laga wadaa horidda waa laysu horeeyaa waa laysu horeeyaa qaybtii hore baa la joojinaya si ay kooxihii dambe gadaal soo socday usoo gaadhaan oo hal mar cadaabka loogu daadiyo saas manaa fahum yuusacuuna waa laysu reebaya waa laysu celinaya waa la horaya si ay isu soo gaadhaan macnaha markay naarta yimaadaan ama meeshii lagula xisaabtamayay markay yimaadaan waxaa ku markhaati kacaya maqalkooda iyo aragyaalkooda iyo maqaaradooda wixii ay samayn jireen wax alla waxay samayn jireen o dhan kuwa laga markhaati kacay goormay markhaatigaa furayaan markii intuu murmo la keri waayo afkiisa la xidho alyawma nakhtimu calaa afwaahihim somayna soo marin afkaa la xidhaya afkii markii la xidhana xubnihii iyo jirkii kalaba hadlaya kuwana markhaati furay markii ku markhaati kacaan isaga iyo xubnihiisii baa marka dagaalamaya ayagiibuu eed ula jeedsanaya wuxuu leeyahay wa qaaluu lijuluudihim maqaaradoodii bay la hadlayaanoo waxay leeyihiin lima shahidtum calaynaa maxaad noogu markhaati kacdeen war waanu isqarinayne idinkaaban idin difaacaynon idin dagaalamayne maxaad nooga garabkanaga uga baxdeen ood noogu markhaati kacdeen waxay yidhahdeen waa nalaga hadliyey waxaa naga hadliyey allihii ka hadliyey inta khalqigiisa hadasho oo dhan marka ma awood baan leenahay macnaheedu ma aha allah subxaana wa tacaala baa amar ku siiyey inay hadlaan haddii uu amar ku bixiyo inay hadlaanna ma khilaafi karo saas alla subxaana wa tacaala dhagaxa halkaa yaalla hadal hadduu yidhahdo wuu hadli hadduu yidhaahdo geedkaas hadal wuu hadli jamaadaadkaa ilahay waa ka hadlin karaa subxana wa tacala jidhkaaga xubinkuu rabuu ilahay ka hadlin karaa subxana wa tacala ilaan carabkan laftiisa carabkan soo xubinu mustama carabkan hadda hadlayaayo waa xubin xubinkaa isagaa hadduu ilaahay hadalka ka joojiyo ma hadlaayo sooma sida uu carabka uga hadliyey buu gacantana uga hadlin karaa lugahana ilahay uga hadlin karaa subxana wa tacala bal jamaadaadka uga hadlin karaa waxay leeyihin marka maxaad noo garab marteenood noo yani noogu markhaati kacdeen waana laga hadliyey bay allaha subxaana wa tacala shay kasta ka hadliyaa naga hadliyey isagaana markii ugu horraysay idin abuuray xaggiinana xaggiisaana laydiin celinaya oo waajibkan soo noqdo u yimi marka ma allahaasaanu annaga subxaana wa tacala khilaafi karnaw sidaasuu macnaha rabbi subxana wa tacala marka wuxuu yidhi wamaa kuntum tastatiruun hadalkaasi inay hadalkii juluuda iyo maqaarada hadalkoodii inuu yahay iyo inuu hadal ay malaa'igtu ama alle uu yidhi oo iyaga loo jeedinayo uu yahay intaba waa dhici karta hadalku waxa weeye maydaan iska qarin jirin adduunka markaad joogteen in ay idinku markhaati kacayaan maqalkiina aragyaalkiina iyo maqaaradiina ma ku tala gashanayde maya oo seebaad dee jirkaagaba iskaga qarin kartaa markaad macsiyo samaynayso macnaheedu waxa way iska midaan ilaalin jirin haddaad ku tala gashan tahay xubnahaagiiyo jidhkaagu inay kugu markhaati kici doonaan soo iska ilaalin maysa saad isaga ilaalin kartana waa inaadu macsiyadii dayso wey ilaan si kale isagama ilaalin kartid intaad gacantaada iyo lugtaada derbiga dhanka sheeka mariso adiguna aad danka ka timaado macsiyo ma samayn karta ma iska qarin karta maya haddaabaad ku talagashan tahay inay kugu markhaati kici doono kama dhuuman kartide macsiyadii unbaad ka tegay natiijadu waa saas saas daraaddeed ma- maydaan ku talagashanayn inay idinku markhaati kici doonaan malahaasna weeye malaha xun ee idin baabi'iyey malahaas in badanoo idinka idinka mida waxaad rumaysnaydeen oo malayn jirteen waxaad samaynaysaan inuusan ilaahay ka warhaynin subxana wa tacaala oo uusan ogeyn malahaas xuneed rabbigiin u malayseen weeye waxa idin halaago idin baabi'iyey ee haddaad og tihiin alla inuu idin arkayo xubnahanna berri idinku markhaati kici doonaa berrina ayna waxba idiin qarsoonaan doonin waad isjiri lahayden oo waad is ilaalin lahayden laakiin malahaa xun baa idin kharibay oo cadaabka idinku riday markaasaa waxaad noqoteen kuwa khasaaraya cadaabka galay qaar ka mid aad noqoteen rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy hadday sabraan oy cadaabka kulaylkiisa iyo dhibkiisa u dulqaataan oo yidhaahdaan bal waan iska sabirno aan iska sabirno kollay meesha unbay ku jiraayaan fannaaru mathwan lahum sabirku macno ma leh sabirku waxba usoo kordhin maayo sababtu waxa weeye sabirku wuxuu waxtar leeyahay markaad rajaynayso inaad haddaad sabirto aada dhibkan ka bixi doonto soo ma laakiin haddii uusan haba yaraatee rajo lahayn ka bixidiisu inaad sabirtay inaadan sabrin soo isku mid maaha a saas hadday sabraan iyo haddayna sabrin kollay hoygaasaa daa'im u ah halkaasay ku jirayaan bu rabbi ilahi subxana wa tacala wa in yastactibuu fama hum min almuctabiin istictaabka waxaa la yidhahdaa waa alabu lcatab alabu isaalati alcatab wey catabkana qadabkaa la yidhahdaa wain yastactibuu hadday codsadaan cadhada ilaahay u cadhaysan yahay in laga zuuliyo oo laga dhaafo famaa hum maynan ahaanin min almuctabiina kuwa cadhadaa ilaahay u cadhooday laga zuulinayo oo laga dhaafayo maynan ahaanin ibnulqayim caleyh raxmat ullahi tafsiirkiisa sidaasuu leeyahay mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin fain yastactibuu ay yastarduu hadday ridho ridho dalbaan oy codsadaan in laga raalli noqdo laga raalli noqon maayo laakiin wuxuu leeyahay istirdaabka istirdaaga iyo istictaabka farqi baa udhexeeya oo istirdaaga ka xeel dheer istictaabku waxa weeye cataabka iyo canaanta iyo eedda iyo cadhadii aada mudatay inaad codsato in lagaa dhaafo waa meesha inagu hadda aynu ka nidhaano macnaha waxa weye xaal marinta wey xaal bixin fain yastactibuu hadday codsadaan inay xaal bixiyaan oo xumaynaya xaal intay dhiibaan ama sabeyn kolba kaa tidhaahdaba sidaa lagaga raalli noqdo oo wixii loo qabay sidaa lagu cafiyo hadday codsadaan famaa hum min almuctabiina xaalkaa laga yeeli maayo xaal ay bixiyeen laga yeeli maayo yacni cadhadii ilaahay iyo ceedii saarnaydna sidaa lagaga qaadi maayo saasaa laga wada macna rasuulkeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaan dhihi lahaa bukhaari iyo muslim waxay soo saareen xadiid cabdullahi bn mascuud laga warinayo cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay kuntu mustatiran biastaari lkacba waxaan isku qarinayay buu yihi kacbada daaheeda kacbada daaheeda hoostiisaan isku qarinayay fa jaaa halaathatu nafarin qurashiyun wa thaqafiyaan saddex nin oo socdaa yimid nin waa reer qureysheed laba ninna waa reer thaqiif ama cagsi raggaa saddexdaa waa niman caloolo waaweyn bur kaiirun laxmu butuunihim calooshooda hilibka ka saarani waa badan yahi qaliilun fiqhu quluubihim quluubtooduna fahamkeedu waa yar tahay waa niman caqli yar ilaan gaaloo dhan baa caqli yare nimankiibaa sheekaystay buu yihi aniguna meeshaan ku jiraa way hadleenoo midkood baa wuxuu yidhi atarawna ana allaha yasmacu kalaamana haada ma idinla tahay hadal waxay ku sheekaysteen buu yihi anigu aanan maqlaynin oo ay hoos ugu hasaaween markaasaa mid ka mid ah wuxuu yidhi ma idinla tahay hadalkeenna aynu hoos ugu sheekaysanayna inuu ilaahay maqlayo ma idinla tahay mid labadii kale waxay yidhahdeen innaa idaa rafacnaa aswaatanaa samicahu wa idaa lam narfachu lam yasmachu bay dhaheen midbaa su-aashaa soo jeediyay kuwa kale waxay yidhahdeen haddaynu kor u hadallo lahayd waa ina maqli haddaynu hoos u hadallo lahayd aynama maqlahay mid baa saas labadii laba kale haddana ku noqdo waxay yidhahdeen in samica minhu shay-an samica kullahu hadduu wax ka maqlaba qayb ka mid a haddee inta kalena waa maqlay markaasa wuxuu yihi cabdullahi bin mascuud sheekadoodii markaan saa u dhagaystay ayaa nebiga u tego markaasaan u sheegay oo dhibu nebi allow saddex ninoo midna quraysh yahay labana ay thaqafi thaqafi yihiin baa warkaa ku sheekaysanay aayaddanaa marka soo degtay wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum walakin danantum ana allaha laa yaclamu kaiira mima tacmaluun waxay samaynayaan inaan laga warhaynin bay moodayaan bal gaal iyo nacasnimadiisafid wayawma maalin ka sheekay nebi maxamed oo yuxsharu la uruurinayo laysu keenayo la kulminayo acdaa'ullah alla cadowyaalkiisa iyo yani acdaadiisa ila naari naarta xaggeeda loo shirinayo loo kulminayo oo fahum iyaga yuusacuuna waa la horiyo waa laysu celinayaa si ay isu soo gaadhaan xataa idaa maa goortii jaa-uu ay yimaad jaa-uu ay yimaadaan haa naarta markay yimaadaan shahida waxaa markhaati furaya calayhim korkooda samcuhum maqalkoodii baa ku markhaati furay wa absaaruhum aragyaalkooda iyo wa juluuduhum hargahood maqaarada way bimaa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyey yacni waa dareemayaasha shantaaba way soo gelayaan dareemayaasha shanta waa indhaha iyo dhagaha labada waa la sheegay wa juluuduhum iyo maqaarka waxaan la sheegin dhadhanka iyo iyo urka dhadhankiiyo urtuna labaduba juluuday soo gelayaan marka dareemayaashii shanta ahaa ee ruuxu markuu macaasida iyo dunuubta gelayo uu ku geli jiray shantoodii baa markhaati kacay saas maana ilan ama waa dhagtiibaa gelaysa ama ishiibaa gelaysa sooma ama jidhkiibaa taabanaya ama wuu urinaya ama wuu dhadhaminaya intaa mid ka mida unbay macaasidu ku dhacdaa shantiiba waxay ku markhaati kacayaan dembigii ay galeen bay markhaati furayaan wa juluuduhum bima kaanuu yacmaluun wa qaaluu waxay la yidhahdeen lijuluudihim maqaaradoodii waxay ku yidhahdeen lima maxaybaad shahidtum u markhaati furteen calaynaa korkanaga maxaad ugu markhaati furteen hakii xadiiska nabigeena soo sheegnay sal lay waslam inay yidhaahdeen suxqan lakum balaaya idinku dhacdayoo fogaadoo laydin fogeeye maxaad idinkaaban idin difaacaynay aad noogu markhaati furteen qaaluu waxay yidhahdeen antaqanaa waxaa naga hadashiiyey allahu alle alladii midkaasoo antaqa ka hadliyey kulla shayin shay walba oo hadlaba ka hadliyey wahuwa alle wahuwa isagu khalaqakum wuu idin abuuray awala maratin markii ugu horraysana isagaa idin abuuray wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinaya wamaa kuntum maydaan ahayn markaad adduunyada joogteen tastatiruuna kuwa is-astura oo isqariya an yashhada in ay markhaati kacaan kuwa iska qariya maydaan ahayn calaykum korkiina inay ku markhaati kacaan samcukum maqalyaalkiinu walaa absaarukum iyo aragyaalkiinu walaa juluudukum iyo maqaaryaalkiinu inay idinku markhaati kacaan kuwo iska asturo oo ku talagashan oo iska ilaaliya maydaan ahayn walaakin danantum waxaadse malaynayseen ana allaha alle laa yaclamu inuusan ogeyn kaiiran in badan oo mimaa shay ka mida tacmaluuna aada samaynaysaan wadalikum kiinaas malihiinaa dannukum malihiinnii wey alladii malahaasoo danantum aada u malayseen birabbikum rabbigiin aad u malayseen sidii khalqi caadi aad moodeenoo markuu yani hadduusan kulaba jooginba macnaheedu waxa weye kaama warhayo sidaasaad u malayseen ardaakum malahaasaa idin halaagay oo cadaabka idinku shalwiyey cadaabkanaad gasheen malahaa xunbaa keen haddii qalbigaaga muraaqabada ilaahay ay ku jirto oo qalbigaagu uy ku sharaxan tahay oo ku sugan tahay inuu ilaahay ku daalacanayo ku arkayo dembi geli maysa midda ogow laakiin markaad halmaanto ilaahay daalacashadiisiiyo inuu ku arkayo inuu kula socdo iyo markii qalbigaaga ay ka baxdo markaa wey markay macaasidu ku fududaanayso saas maana ayib fa asbaxtum waxaad ahaateen markaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray kuwa ka mid aad noqoteen fain yasbiruu hadday sabraan oo cadaabka ay ku sabraan fannaaru naartii mahwan makaanu nagaadi wey oo lahum iyaga usugnaaday kolleyo kolley ka bixi maayaan hadday sabraan iyo hadday macnaa waxa weye aynan adkaysanin wain yastactibuu wain yastactibuu hadday xaal bixin codsadaan inay xaal bixiyaan hadday codsadaan oo sidaasi marka lagaga kor qaado eedda iyo cadhadana famaa hum maynan ahaanin min almuctabiina kuwa laga aqbalayo oo xaalkaasi laga yeelaya maynan ahaan xaalkay wadaan ay rabaan in lagaga raalli noqdo oo lagu cafiyo niman laga qaadayo laga yeelaya ma ah waqayadnaa waanu qoondaynay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala oo waan diyaarinay lahum iyaga waxaan u diyaarinay quranaa'a kuwa la xidhiidho oo ku lamaan fazayanuu markaasay qurxiyeen lahum iyaga waxay u qurxiyeen maa bayna aydiihim waxa hortooda iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda wa xaqa waxaa sugnaaday oo waajibay calayhim korkooda alqawlu odhaahdii cadaabka kelimadii cadaabka ayaa korkooda ku waajibtay fii umamin ummado dhexdooda xaalo ay yihiin ummadahaasoo qad khalad tagtay min qablihim iyaga hortood tagay oo min aljinni jin iyo walinsi insi ah inahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaare bay ahayd wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey laa tasmacuu ha maqlina lihada alqur'aani qur'aankan ha maqlina ha dhagaysanina oo walqow laaqinimo sameeya walqow oriya oo qaylqayliya fiihi dhexdiisa lacallakum taglibuuna si aada u raysaan falanudiiqanna walle waanu dhadhansiinoo waanu dhadhansiin aladiina kuwii kafaruu kufriyey cadaaban cadaab baanu dhadhansiinaynaa shadiidan oo adag walanajziyanahum walle inaanu abaalmarin oo abaalmarin aswa aladii kii midka ugu xun baanu ku abaalmarin kaanuu ay ahayeen yacmaluuna kuwa sameeyey dalika midkaasi jazaau acdaa illah acdaada ilaahay abaalkoodii wey annaaru naar wey ama annaaru naar ah lahum waxaa u sugnaaday fiihaa naarta dhexeeda daarulkhuldi waaridda daarteediiba yaa u sugnaaday jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii baa lagu abaalmariyey ay ahaayeen biaayaatina aayadahanaga yajxaduuna kuwa diida ay ahaayeen markii lagu kari waayo ilaahay diintiisa oo xaqii lagu kari waayey ayaas waxaa lagu lamaaniyey kuwa xunxun baa lagu lamaaniyey macnaha waxa weye waxaa lala xidhiidhiyey shayaaiin waqayadna lahum qurana waman yacshu can dikri raxmani nuqayid lahu shayaanan fahuwa lahu qariin ilahay dikrigiisa haddii lagugu kari waayo waxa uun yani lamaano lagaaga dhigayaa kugu lamaanoo kugu xidhiidhsan shayaan waa ku duufsanaya lagaa celin maayo lagaaga kaalmayn maayo lagaa qaban maayo waa lagugu sii daynaya markay xaqii diideen shayaaiintaasaa lagu fasaxa oo lagu sii daayay qayadnaa lahum qurana maxay samaynayan shayaaiinta marka shayaadiintii waxay samaynayaan waxay u qurxinayaan wixii ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyey waxa ka horreeya waxa ka dambeeya maxaa laga wadaa laba macnoba waa dhici karta in laga wado waxa ka horreeya waxa ka dambeeya acmaashoodii acmaashoodoo ka horreysay waa midii horay uu sameeyeenee xumayd way u qurxiyeenoo way u bogsan yihin wamaa khalfahumna waxaa laga wadaa acmaasha ayna weli samayninee xumaanta ah laakiin ay go-aan ku gaadheen inay sameeyaan acmaashoodii hore iyo ta dambaba way u qurxiyeen macnaha labaadi waxa weye in la yidhaahdo maa bayna aydiihim maa bayna aydiihim waxa ka horeeya oo aakhara ah iyo wamaa khalfahum waxa ka dambeeya oo adduunye ah adduunyadiina way u qurxiyeen oo way jeclaysiiyeen aakharana way u qurxiyeen waxaa laga wadaa beeninteeda iyo diidadeeday u qurxiyeen oo waxay ku yidhahdeen janna ma jirto cadaab ma jiro isa soo saaridii ma jirto xisaabtan ma jiro saasay ugu qurxiyeen adduunyadana way jeclaysiiyeen maa bayna aydiihim wamaa khalfahum labada macnoba waa lagu fasiri karaa qolo markii lagu lamaaniyey shayaadiintiina ay waxaa uga u qurxiyeen oo adduunkii u qurxiyeen xumaantoodiina ay u qurxiyeen wanaaggiina ay garab mariyeen warkoodu wuxuu ku dambeeyey waxaqa calayhim alqowl ilaahay subxaana wa tacaala kelimatul cadaabkiisii ayaa dushooda ku xaq noqotay ayaga oo ummado kale ku dhex jira keligood miya maya ummado kale ku dhex jiraanoo ummado kaliya iyaga oo wada socday kelimadii kuwaa jirta ummadahaasoo hortood tegay oo jin iyo insi isugu jira kuwa khasaaray ahaayeen waa khasaareen maxaa yidhi cadaab ilahi subxana wa tacala gelitaankiisa khasaare ka weyni ma uu jiro gaaladii nebi maxamed la noolay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh siyaabihii ay nebiga iyo qur-aanka ula dagaalamayeen qaar ka mida meesha laga tilmaamaya kuwii kufriyey waxay yidhaahdeen qur-aankan ha dhagaysanina laa tasmacuu lihada alqur'aan leanna waxay arkeen qur-aankan cid kastoo dhagaysataba inuu ku saamoobahayo odayaashii iyo caruurtii iyo dumarkii iyo ninkii dhagaystaba inuusan kasoo noqonaynin bay arkeen saas daraaddeed war waa laynaga tegey oo dad ma hayne qur-aankan iyo dadka aan kaladhaynu kala dhex galno oon dadka ka hor istaagna qur-aanka see baan samaynayna laa tasmacuu lihada alqur'aani baydhan war dadweynow horta ninkaa wuxuu akrinayaan la dhagaysana haye walqow fiihi markuu akrinayana agtiisa ha lagu qaylqayliyo ha lagu buuqbuuqo si dhagaysiga uusan dadka dhagahooda u gaadhin walqow fiihi yacni laqwi sameeya oo hadal aan tarabaqashoon macno lahayn agtiisa ku dhaadhaho ku qaylqayliya wax macno lahayn iska sheeg sheega mid baa foorihaya mid baa qaylihaya mid baa sacabinahaya mid baa orinahaya mid baa gabay tirinahaya wahaa kada ujeeddadu maxay tahay keliya uun qur-aankaasi yuusan dhagta dadweynaha ku dhicin walqaw fiihi qaylqayliya maxaad ka rabtaan lacallakum taqribuuna si aad u raysaan waad ka reynaysaan marka qur-aankii la maqli maayo dadkii qaadan maayeen dadweynihii way inoo badbaadahayaan odaynnimadeenni iyo suldaannimadeenni iyo ugaasnimadii baa inoo badbaadi waa jirayna laakiin sidan hadday wax ku sii socdaan oo qur-aanku sidan dadka ugu sii socdo waxba inoo soo hari maayaan walqaw fiihi saas maana rabbi subxaanau wa tacaala marka wuxuu hanjabaya wuxuu leeyahay kuwaa kufriyey waxaanu dhanansiinaynaa cadaab adag aakhare markay tagaanna waxay samayn jireen kii ugu xumaa baanu ku abaalmarinayna oo shirki ah ilaan waxay sameeyaan waxa ugu xun waa shirkiga saas way macnaha taasi waxa weeye acdaadii ilaahay abaalkoodii wey oo naar ah macnaha naarta dhexdeedana waxay ku leeyihiin degmo ay ku waaraan waaridda degmadeeday ku leeyihin meelay ka baxayaan maaha taasina waa abaalgudkii diidadii ay ilaahay aayaadkiisa diidi jireen abaalkii ka dhashay wey halkaasay ku dambeeyeen marka nimayo is jira wey qolyaha diinta ilaahay la dagaalamayo war naftiina u turo idinku isu naxa wey macnaha waqayadnaa waanu qoondaynay oo waanu diyaarinay lahum ayaga waxaanu u diyaarinay quranaa'a kuwo la xidhiidho oo ku lamaan oo shayaadiin ah fazayanuu markaasay qurxiyeen lahum ayaga waxay u qurxiyeen maa bayna aydiihim wixii ka horreeyey iyo wamaa khalfahum wixii gadaashooda ahaa camalkoodii hore iyo camalkoodii dambaba ama maa bayna aydiihim adduunyadii iyo wamaa khalfahum aakharadiiba way u qurxiyeen cagsina waa laga dhigi karaa wa xaqa waxaa xaq noqday oo waajibay calayhim korkooda waxaa ku waajibay alqawlu odhaahdii rabbi ee cadaab odhaahdii cadaabka uu rabbi uu yidhi ee uu ballan qaaday taasaa dushooda ku waajibtay fii umamin ummado dhexdood xaale ay yihiin ummadahaasoo qad khalad tagay min qablihim iyaga hortooda tagay oo min aljinni iyo walinsi ah kuwaasay meel la gelayaan wey inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaaray bay ahaayeeno waa khasaareenoo khasaari ugu weyna baa ku dhacay wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey laa tasmacuu ha maqlina lihaada alqur'aani qur'aankan ha maqlina oo ha dhagaysanina si aydan ugu saamoobin oo uusan idin gelin ka carara way macana walqaw laaqinimo sameeya oo buuqbuuqa fiihi qur-aanka dhexdiisa hadal aan macno lahayn dhaha oo ku hadla ama ficil aan macno lahayn ku kaca faaid lahayn lacalakum waxa lacalakum taqlibuuna si aad u raysaanoo u adkaataan ilaa haddayna saa yeelin waa laynaga adkaan way manaa waynu sii dumaynaa isdaba qabano saasay leeyihin manaa wahaakada ummadda sideedaba dadkan hogaanka iyo madaxda iyo ogaasyada iyo dadkan bulshooyinka hogaamiya waxa ugu badanay ku dadaalaani waxa weeye inay bulshadaas iyo qur-aanka iyo diinta kala ilaaliyaan saas maana walqaw fiihida baa weligeed dhaqan soo ahay ilaa maantana ayadaa dhaqanoo walqaw fiihi dadka iyo diinta hala kala hor istaago magaca loo bixiyaba maalinba usluub baa loo dagaalamaa laakiin maanta arrintu waa isla iyadii laakiin waxay qaadatay magacyo kale iyo asaaliib kaley qaadatay si dadkan loo hogaamiyo ilan dadku hadday xaqa fahmaan oo diinta ilaahay gasho oo qur-aanku galo waxaan qur-aanka ahayn ma hogaamin karo qur-aan unbaa hogaamin kara laakiin mar hadday qur-aankii hadyigii ilaahay ka tagaan waxay noqonayaan dameero iyo xoolo nin alla ninkii rababa intuu xarka ku xidho meeshuu doono u kaxaysto waxaa loo diidaya khalqigan marka inay xoroobaan oy ka xoroobaan nin madaxa maskaxdii oy ka xoroobaan addoon kale maskaxdii oy ilaahay u xoroobaan waxa laga dagaalamay waa inta walqaw fiihi qur-aanka iyo dadka ha laysu diido natiijada socota middaa iyada wey macana ayib marka innagana waa inaan ku dadaalno dhanka kale annagana aan ku dhacno oon nidhaahno innaga iyo qur-aanka waan isku lamaanna annaga iyo qur-aanka nala kala dhexgeli maayo annaga iyo diinta ilahay nala kala dhexgeli maayo walqaw hadday la yimaadaan oo qaylqiliyaan oo isu keen diidaanna waa inaan annagana ku mitidno diinta ilahi subxaana wa tacala macnaa wax weeye oo inoogu jirto danteena inoogu jirto falanudiiqanna walle waanu dhadhansiino waanu dhadhansiin aladiina kuwa kafaruu kufriyey cadaaban cadaab baanu dhadhansiinaynaa shadiidan oo adag walanajziyanahum walle waanu abaalmarinoo waanu abaalmarin aswa aladii kii kan ugu xun baanu ku abaalmarin kaanuu ay ahayen yacmaluuna kuwa camal fala waxay samaynayeen kii ugu xumaa ayaa lagu abaalmarinoo abaalkiisa la siinaya dalika midkaasi jazaau acdaa illah acdaada ilaahay abaalkoodii weeye annaaru oo naar ah yani bayaanka dhig annaaru ama annaaru naar wey lahum waxaa u sugnaaday fiiha naarta dhexeeda waxaa uu sugnaaday daarulkhuldi waaridda daarteeda ayaa u sugnaaday jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin sidaasaa abaalkoodii loo siiyey bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii baana lagu abaalmariyey ay ahaayeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatina aayadahanaga kuwa diida wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey rabbanaa rabbiga now arinaa na tus alladayni labadii adallaana na lumiyey oo min aljinni jin iyo walinsi insiga ah najcalhumaa aan yeelle taxta aqdaamina lugahanaga hoostooda aan yeelle liyakuunaa si ay u ahaadaan min alasfaliina kuwa hoosaynta badan markii cadaabkii la galay oo ceeb la dhex fadhiistay ceeb la dhex fadhiyo ayaa waxay leeyihiin rabbiow labadiina lumiye na tus labadiina lumiyey oo insigiiyo jinniga labadana lumiyey laba ruux maaha waa laba kooxood ila lubinta bini aadamku sidiisaba wuxuu ka yimaadaa shayaadiinta shayaadiintuna waa laba kooxood shayaadiin insi ah oo bini aadam ah oo waa kuwa dadka ugu yeedha sharka ugu yeedha ama hadal ha adeegsado ama awood ha adeegsado ama dhaqaale ha adeegsado sharka iyo wuxuu ilaahay necab yahay kuwa dadka ugu baaqaya ee ku wadaaya waa shayaadiinu linsi wey kaasi waa qolo waa koox kooxda labaadna waa shayaadiinta jinka oo ibliis uu u yahay odayga u yahay labadaa qolaa marka isu kaakaashanaysa labadaa qolaa isu kaaka ama hal qolaaba ku lunsanaysa macanaha rabbiyow labadiina lumiyeyna tus bay dhahayaan cadaabkay ku jiraan oo maxaad ka rabtaan waxaanu yeelaynaa lugta hoosteedaanu gelinaynaa si ay u noqdaan kuwa ugu hooseeya oo haddaad lugta hoosteeda gelisaan iyo haddaad korka geysaan toona ma waxba idinka fududaynaysa ama cadaab idinka fududanay inakum mushtarikuun cadaabka waad ku wada jirtaan haddaad lugta hoosteeda gelisaan iyo haddaad ka daysaanba kolley kolley waxba idin kordhin mayso laakiin ninku ruuxu markuu yani waxa weye balaayo dhex galo sideedaba yani waxa weye colka warafna ma lagu dayo weeyaano kolba meel buu haabanaya kolba meel ilaahuna tus aanu lugta hoosteeda gelinay bay la tagayin mana maxaa idin qabanaysa saas mana wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwa kafaruu kufriyey rabbanaa rabbiga now arinaana tus alladayni labadiina tus adallaanaana lumiyey oo min aljinni jinka iyo walinsi insiga insigu marka waa madaxda insiga wax luminaya waa madaxda iyo qolyo fara badan qolyo badan baa meesha ku jiro madaxda dadka sharka ugu yeedhaayo waa waa soo gelaya waxaa soo gelaya culamaa suu culimmada xunxunka oo dadka diintana ku danaysta bidacda iyo khuraafaadkana dadka ugu baaqa insigaasay soo gelaya waxaa soo gelaya dawaa'iftan iyo tiimamka ka shaqeeya iyaguna sharka dadka ugu baaqa qolyahan muusiga iyo heesaha iyo yacni waxa weeyaan ayaguna qashinkan ka shaqeeya yacni waxa weeyaan shaneemooyinka iyo ayaguna waxa weeyaan min alinsigaas waa shayaaiin linsi kuwa ilaahu qoladiina lumisay labadii kooxood allow na tus bay odhanaya adiga marka calaacalkaas waxba kuu qaban maayo midaad lug hoostii gelisay iyo midaad madaxa korkiisa saartay toona waxba kuu qaban maaye maantay tala kula taallaaye maantaa la doonayaa inaad iska caabiso nin alla ninkii diintaada wax yeelay shayaadiinta jinkana waan u tegi doonaaye ilaahay baa laga magan galay loo cararaa kuwan insigeed arkaysana ee kuu muuqdana waa laga fogaadaa haddaad isu timaadaanna waa la yska ilaaliya haddii aada kulantaan si uusan suntiisa kuu gaadhsiinin adigu weerar ku bilow soo ma waa fanaan heeso soo ma balaayuu fanaan u yahay waxaad ku tidhahdaa ku bilowdaa war waxaad wadda waa fasaad adiguna waa muunsan tahay diinta dadkaa ka saare haddaad weerartood adigu weerarka ku bilowdo difaac iyo gabashuu bilaabahaya haddaad laakiin un iskala soo fadhiisato ood macnaha wax weeyaan uun isla fadhiisato ood la socoto adigaa weerarka kugu soconayo ama toosha kuugu socdo ama si aan toosana kuugu socdo marka ugu dambaysana isagoo kalen baad noqonaysa kulli dadka ahlu sharka ee fasaadka ka shaqeeya oo dhan waxaa la doonayaa inaad noqoto adigu midka isku day inaad saamayso oo wax ka bedesho oo markay ku arkaan inay kaaga badaan oo ay dhuuntaan oo ayna kugu dhiiranin haddiise laakiin adigu aad noqoto midka gabada ee macnaha waxa weye dhuunto ee markii laysu yimaadana codkiisu hooseeyo macnaheedu waxa weye shaksiyad xumaa kaa muuqata markaas shaksiyad xumaa kaa muuqata labadaasi marka allow na tus bay odhanayaan arinaa na tus alladayni labada adallaana labada kooxooda adallaana na lumiyey oo min aljinni jinka iyo walinsi insiga najcalhumaa waanu yeelaynaa taxta aanu yeele najcalhumaa waanu yeelaynaa haddaadna tusto taxta aqdaamina lugahanaga hoostoodaanu yeelaynaa gomadahanaga hoostoodaanu gelinaynaa liyakuunaa si ay u ahaadaan labadaa kooxoodi min alasfaliina kuwa hoosaynta badan oo cid walba ayagu ka hooseeya si ay u noqdaan macnaha hada wabillahi tawfiiq wa sali allahuma wa sallam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasallam